إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته warka subaxnimo saaka iyo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada banaadir jubbooyinka iyo shabeellaha hoose faahfaahin ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qaraxyo ciidamada baangaraaf lagula beegsaday magaalada kismaayo dowladda federaalka ayaa qiratay in ciidankeeda ay ku dhex baaheen muuqaalada alkataayib qaar ka mid a culimada soomaaliyeed ayaa ka hadlay farqiga u dhexeeya wilaayaadka islaamiga ah iyo meelaha ay ka taliso dowladda federaalka wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askar ka soo goosatay dowladda federaalka dhismaha isbitaalka kuunyo barrow ayaa maraya heer gabagaba ah iyadoo guddigu ay baaq u direen dadweynaha dalka kenya waxaa ku soo badanaya dhaca ay geysanayaan ciidanka booliiska oo ku magacaaban inay ilaaliyaan bulshada iyo hantidooda إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
saakay waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijiryadan ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiryada faahfaahin ayaa laga helayaa khasaare ka dhashay qaraxyo ciidamada baangaraaf lagula beegsaday magaalada kismaayo warkaas iyo sidoo kale howlgallo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay saacadii lasoo dhaafay ka fuliyeen banaadir shabeellaha hoose iyo jubbada hoose waxaa faahfaahinaya haashim tafaasiil dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha gaaray ciidamada bangaraaf ee ay tababaratay dowladda maraykanka kuwaas oo duleedka magaalada kismaayo oo hameen hore weerar ku qabsaday rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax la beegsaday ciidamada bangaraafta ee u shaqeeya dowladda maraykanka kuwaas oo lagu beegsaday duleedka eelaboorka magaalada kismaayo waxaana ciidamadan gaaray khasaarooyin badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa kolonyadan qaraxyada looga dilay toban isugu jirta saraakiil iyo askar qaar ka mid a saraakiisha kunafweysa qaraxyada ayaa la helay magacyadooda waxaana ka mid ah nin taliyo unug ah oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan maxamed saleebaan sargaal kale oo magaciisa lagu sheegay maxamed cabdi safar iyo mid kale oo lagu magacaabo cabdi bariise waxaa sidoo kale saraakiisha qaraxyada ku dhintay ka mid a sargaal magaciisa lagu soo gaabiyey liinbaniin sargaal kale oo isagana ahaa taliya koox ayaa ku dhintay qaraxyada sidoo kale waxaa qaraxyadaas ku dhaawacmay sideed kale oo ka tirsanaa ciidamadii bangaraafta waxaana ka mid a sideedda dhaawacantay sargaal taliya unug ah oo lagu magacaabo cabdi gohaad biyo cabow kaas oo la xaqiijiyey inuu lugta ka go'ay sidoo kale waxaa ciidamadan bangaraafta qaraxyadaas looga gubay ugu yaraan laba gaari kuwaas oo ay mid ka mid a goobta uga carareen ciidamadan bangaraafta ee ay tababaratay dowladda maraykanka islamarkaana diyaaradaha lagu ilaaliyo ayaa mar waliba oo ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo ciidan waxay la kulmaan weerar toos ah iyo qaraxyo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ay ka dhaxlaan khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burburka gaadiidka ay wateen isla jubbooyinka ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar kula jarmaaday xare ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa tuulada garas ceebeed oo u dhexeeya deegaanada buulaguduud iyo janaayi cabdalle ee dhacadulaadka magaalada kismaayo waxaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gebi ahaanba la wareegeen saldhigii ay ku sugnaayeen ciidamadii ka tirsanaa maamulka jubbaland welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada halkaa saaka lagala wareegay dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan dayniile lagu dilay ayaa lagu magacaabi jiray cabdifataax xadafow cali kaas oo ku magac dheeray gaashaan dhanka gobolka baay ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gudaha xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan qaraxa lala beegsaday ayaa ku sugnaa deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo khasaare dhimasho ayaa ka soo gaaray ciidamadan qaraxa lala beegsaday ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay goofgaduud buurey kaas oo lagu magacaabi jiray shariif faruurey dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ciidamadan xalay weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka owdheegle ee gobolka shabeellada hoose jasaaka allaahu khayran dowladda federaalka ayaa qiratay in ciidankeeda ay ku dhex baaheen muuqaalada alkataa'ib maxamed amiin ayaa ka waramaya wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka cabduqaadir maxamed nuur ayaa qayladhaan xooggan ka muujiyey muuqaallo ka tarjumaya xaqiiqooyinka dagaalka ee ku dhex baahay ciidamada isagoo koox ciidamo ah kula hadlayay xarada balidoogle ayaa waxa uu weerar ku qaaday qaar ka mid ah wariyeyaasha soomaalida ah ay qurbaha ku nool kuwaasi oo soo bandhigay xogo ku saabsan khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray dagaalada waxa uu sidoo kale sheegay in ay jiraan dad uu ku tilmaamay kuwo manaxyaal ah oo muuqaalada alkataa'ib ku dhex baahinaya ciidanka si ay u qalqalaan amaba shaqada ay ugu tagaan marka uu wasiirku sidan u hadlayo waxa uu kasoo horjeedaa in ciidamadu ay daawadaan muuqaal weliba oo ka tarjumaya xaqiiqda ama soo bandhigaya dagaaladii lagu burburiyey xeryaha ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye sida masegawaay iyo buulamareer isagoo wejigiisa ay caro daran ka muuqato ayaa waxa uu ciidamada ugu baaqay inay iska daayaan daawashada muuqaaladaas kana digtoonaadaan waxa uu ku yidhi waxaa loo baahan yahay inaad hal il oo keliya wax ku aragtaan qaarkood idaacadahay la taagan yihiin ma qarinayaan isma qarin karaan xataa qaarkood iyagoo isku sheegaya inay ka danqanayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ayay fidno ka dhex wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaa la rabaa inaynan quluubtiina wax gaarsiinin ninkii buunbuuniya waxba isma dhaamaan ummadda soomaaliyeed ee ha ku kedsoomina nimanka idaacadaha taagan ciidanka xooggow ha ku kadsoomin shaatiga ummadda soomaaliyeedna wataa magac weriyena wata ha ku kadsoomin waxaan codsanaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel walba oo uu joogo hal waajibaad leedihiin hal ilaad wax ku aragtiin wasiirka ayaa sidoo kale cambaareeyey dadka ka tirsan dowladda federaalka balse dhaliila qaabka ay wax u waddo iyo sida ay ciidamadeeda ugu la'anayaan jiidaha dagaalka wuxuuna ku tilmaamay inay yihiin dad niyadda ka jebinaya dowladda soona muujinaya waxqabadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama hadalkani uu ka jeediyey xarada belidoogle ayaa waxa uu u muuqday nin saraakiisha maraykanka dareensiinayay culayska warbaahineed ee kasoo wajahaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo eedeymaha ugu imanaya siyaasiyiinta aaminsan in dowladdu ay dayacday ciidamadeeda hadalka wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ayaa waxaa laga dheehanayay inay culaysyo xooggan ku hayaan muuqaalada ay baahiso mu'asasada al-kataa'ib gaar ahaan kuwa goobaha dagaalka laga soo duubo kuwaasi oo qaarkood lagu arkayo ciidamada dowladda federaalka oo la eryanayo hubkooda oo la furanayo maxaabiistooda oo garbaduub loo wado iyo meedadkooda oo laga tallaabsanayo waxaana wariyeyaasha isticmaala baraha bulshada uu uga digay inay soo xigtaan oo ay warkooda xujo uga dhigtaan muuqaalada iyo sawirada mu'asasada al-kataa'ib qaar ka mid a culimada soomaaliyeed ayaa ka hadlay farqiga u dhexeeya wilaayaadka islaamiga iyo meelaha ay ka talisa dowladda federaalka waa kanaa muudaya oo qodobkaas inooga waramaya culimada kale ah sheekh jaamac cabdisalaam sheekh cali katiin iyo sheekh faarax cali ayaa sheegay in farqi weyn u dhexeeyo labada maamul sheekh cali katiin ayaa sheegay in dhulka wilaayaadka islaamiga uu ka muuqdo dhaqan islaam iyo akhlaaq runtii waxaa weeyaan wilaayaadka islaamiga shareecada ilaahay lagu dhaqayo qofku waa maxfuud oo ilaashanya sharaftiisa iyo qaymo ayuu leeyahy yacni cidna kuma xadgudbi karto waxaad garanaysaa xilligii yacni xuduud aan la fulinin ilaa haddana meelaha xuduud aan laga fulin ay ka jirto qofka wax u ilaashanba ma laha wax u ilaashanoo sharaf iyo qaymo ah midna ma jiraan marka waxaa weeyaan xuduuddii markii la oofiyey wilaayaadka dhexdooda dadkii waxay noqdeen dhowrsan bay noqdeen cirdigooda iyo sharaftooda iyo qaymahoodu dad qayim leh wanaag leh ilaashan ayay noqdeen kadaalika waxa weeyaan isku xadgudubkii iyo aflagaadadiina waa baaba'day laakiin dhulka ay ka taliso dowladda federaalka ayuu sheegay in uu sidaani ka duwan yahay amaa laakiin meelaha aysan ka jirin ama calmaaniyadda ama dimuqraadiyadda ay ka shaqayso yacni waa arta fuxshii bannaanka loola soo baxaya zinadii iyo qurunkii iyo foolxumadii hoteeladii bay yaalaan yacni meelo khaasahba loo kareeyay oo guryo dacaaro la yidhaah oo dowladdii ay waardiyeynayso ciidankeedii ayaa ka furan magaalada muqdisho oo kale intaanada ka warqabo marka hadda waxaa weeyaan ay xarakadu iclaamaysa in lala dagaalamayo baabi'een oo hadda kala carareen laakiin waagi hore si calan ah ayaa zinadii bannaanka ugu soo baxday waxaa keenaya waxaa dhiiro gelinayaa yacni dowladdan kareer galbeedka ku xiran oo reer galbeedka u taqaano horumar yani waxay samaynayaan oo dhahayaan waxaa weeye dadkii reer galbeed tegey haddaysan dhaqamadoodii noo keenin way ku khasaarnay aaditaanka ay aadeen ay ku hadlayaan sheekh faarax cali xuseen ayaa dhankiisa sheegay in dowladda federaalka ay ka taagan tahay shareecada kuna bedelatay qawaaniin shisheeye الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله في شيء نكرة في سياق شرط بلا إلى هذا تعم هل شيء هير هذا هوين هذا الدين لا يسكو قبته وحل له علينا إلى الله ورسوله ما حاكم بحي يا مركة ما حوي مجال كبرلمان يقول اللي تشريع مشرعين شرعي ديجين وحو قبل المحوية إلهي بعد ما يستري وكتاب ilaahay dhammaystiray nabi maxamedna loo soo dhiibay isaguna uu fuliyey uuna ummadda u sharxay tibyaana likulli shay ba alle ku tilmaamay litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaasoo dhan baa meesha yaal sheekh jaamac cabdisalaam ayaa dhankiisa jeediyey hadal muhiim ah oo ku aadan ku dhaqanka shareecada qof hawaa'iya oo dimuqraadi hawadiisa ee ra'yigiisa ku socda inuu yahay iyo inuu qof rabbigiisa addoonnimo u qiray oo ka amar qaadanaya inuu yahay masalo walba uga amar qaadanaya ma waxbaa udhexeey ama xoor ahow ama addoon ahow mid noqo mar hadduu addoon yahay shareecadu waa juzun laa yatajazac dhammaanteed axkaamtan ha noqoto ha noqoto mataqaana mucaamalaadka dadka lala tacaamulayay kulli waxa weeye waxaa la rabaa qofku siduu rabbi u rabay u amray inuu u fuliyaa baa looga baahan yahay waxaa khasaaro ah oo guldaro ah oo dayacaad ah qofka adduunkan waa yimid markuu imaanayana lalama tashan markuu tegayana lala tashan maayo wuxuu u yimidna ma yaqaan sida bahaa'imta u noolaanaya marka culimmada ayaa had iyo goor bulshada ugu baaqaa in ay ku dhaqmaan kitaabka allah kaas oo ay ku jirto nolosheenna adduunyo iyo teena aakhiro mudey aad baad u mahadsan tahay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askar kasoo goosatay dowladda federaalka maxamed ciise ayaa faahfaahinaya laba askari oo ka soo goostay dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay isku soo dhiibeen askartan wilaayada islaamiga ee galgaduud iyagoo lagu soo kala bandhigay degmada galhareeri iyo degmada ceelbuur ee wilaayadaasi waxaa lagu kala magacaabaa labadan askari cabdulaahi jiinow iyo cumar cusmaan waxay sheegeen in koodii hore ay muqdisho ka yimaadeen iyagoo sheegay duruufaha qaar ay ku noolaayeen iyo waxyaabaha ku qasbay inay ka soo goostaan dowladda federaalka midkood ayaa sheegay inuu ku dhaawacmay mid ka mid ah dagaaladii weynaa ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xeryaha ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen meelaha yar ay ka joogaan gobolka galgaduud cabdulaahi jiinow ayaa sheegay inuu ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay budbud ee ciidamo badan loogu laayay dowladda federaalka waxa uu intaa raaciyey sababta ku kaliftay inuu ka soo tego isagoo ku sifeeyey ciidamada uu ka tirsanaa kuwa aan salaada tukan aananna soomin magayga waxaa cabdulaahi jiinow cabdixasan oo kumaga dheer dalka case waxaan ka imaaday magaalada muqdisho waxaan ka tabad keenay qoladan gaalada ah la dirira muslimiinta waxaan kamid ahay qeybta ciidanka lugta ah waxay ka shaqaynayeen gobolka galgaduud aadan yabaal cali axmed ceel cali xasan ceel cali markii laaf budbud aan kusoo dhaawacmay budbud ayaga ag tahay aniga aqoontida markii horena muqdisho kasoo raacay wallaahi waxyaaba badan aan igu dhaliyey oo nafsadeydana qiiro geliyey oo aan aada uga xumaaday marka aan ka fikiray dad oo aan soomayn salaadiin xagga ilaahay aan u jeedin waxyaaba badan oo kollegto aniga dhankayga aan ka qayrooday aan uga soo baxan aan uga qaatay midka kale ayaa sharaxay sida uu ugu mid noqday ciidamada dowladda federaalka magacayga waxaa la yidhahdaa cumar cismaan cambuuro shaqadeedu waxay ahayd xamar ma ka imaaday dhuusmareeb ayaan tegey hadda waxaan ka imaaday dhuusmareeb waxaana imaaday askari toobakeen waa gaalnimada hadda hadda waa toobakeen shaqadeedi waxay ahayd waa gaariyaa wadi jiray oo ilaa iyo baxadan tegay waa kasoo noqdan kabacdina dhusmaree baan jooga jiray hadda taasna awlnila igu tashkiilisha magaciisa waxaa layidhahda yunis garaad oo isaguna darwal u ahaa mid xildhibaana xildhibaanka waxaa layidhahdaa xaashi hadda sidii uu igu tashkiilishay sidii aan ku tegay markaas lacagaa lay ballan qaaday shan boqol ayadiina kabacdi iskama warsan oo isagana isna ismaana arag isma isma isfac iskuma warsan waxaa aad u soo badanaya goosashada ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo qaar badan isku soo dhiibay gobolada kala duwan ee wilaayaadka dalka dhismaha isbitaalka kuunya barrow ayaa maraya heer gabagaba ah iyadoo guddigu ay baaq u direen dadweynaha wararkii ugu dambeeya dhismaha isbitaalkaas tabarucaad muddooyinkii lasoo dhaafay loo uruurinayo oo dib loo bilaabay iyo baaqa ka soo yeeray guddiga waxaa faahfaahinaya mahad cubeyd idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaa habeenkii xalay ka baxay barnaamijkii tabarucaadda isbitaalka deegaanka kunyo barow kaasoo muddo kadib dib loo soo celiyey barnaamijka oo ay nagala qaybgelayeen qaar ka mid ah guddiga iyo mid ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa waxaa intii uu socday lacago fara badan sadaqaystay qaar ka mid ah bulshada muslimiinta kadib markii uu dhammaaday barnaamijka waxaan waraysanay ka qaybgalayaasha barnaamijka innagoo weydiinay muddo kadib oo aan barnaamijka dib u qabanay ifafaalaha uga muuqda bulshada iyo isbeddelka jira waxayna uga jawaabeen si wanaagsan ayagoo u mahad celiyey bulshada ugu horreyn suldaan maxamed cabdulqaadir oo ka mid ah guddiga ayaa ka warbixinaya wixii u qabsoomay iyo inta haata u dhiman marka laga hadlayo dhismaha isbitaalka markaan ka bilaabo warbixinta isbitaalka isbitaalka mudduu socdaa hawshiisa markii hore waxaan dhisnay shan qayboodoo waaweyn shanta qayboodoo waaweyn waxaa ka mid ahaa qaybta dhakhaatiirta fadhiisanayso oo macalbarandadooda isku daboolan muraayaati ah albaabooda daaqadahooda aluminium oo muraayo ah hadday ahaan lahayd laba qoloo dhakhtarada dhakhtaradda dumarka iyo dhakhtarkan ragga uu fadhiisanayo qol weyn oo farmasi ah qol weyn oo isagana saddex qaybood ka kooban oo shaybaar ah oo saddex qaybood loo kala dhigay iyo qolkii boonada lagu goynayey iyo farmasigii waxaan kaloon dhisnay qaybtii labaad oo ah qayb weyn oo umulisada ah oo iyadana ka kooban laba qol oo naagaha marka la umuliyo kadib dumarka la seexiyo waxaa noo dhiman laborafiinadii ayaa noo dhiman kadibna nadaafaddii ayaan gelaynaa laborafiinada markaan dhammayno kadibna waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo nadaafaddaas markaan dhammayno inaan cisbitaalkii mar dhowba la qalabeeyo kadibna aan furno haddii ilaahay yidhaahdo howshiisa gebagabay noo maraysaa waxaan rajaynaynaa bilaha bisha soo socoto safar in ay naga dhammaato howshiisaba haddii ilaahay yidhahdo aan soo gebagabayno wixii kaloo loo baahdo markii intaan uu ka furmo dib ayaan ka dhisi doonnaa sidoo kale suldaanku wuxuu ka warbixiyey tabarucaaddii ay xalay ka heleen bulshada
xaqiiqdii bilowgan wuxuu noqday bilow lagu farxo waayo dhe qadkii oo iska xumaa oo caaw aan islahayn waxweyn lama heli doono bal dadkii wacyigeliya ilaahay mahadiis meeshii waxaan kala kulannay khayr isla markii astaantii haddiiba la shiday nambaradii la sheegay dadkii haddii khadka ku cuslaadeen isla markii waxay soo galeen nambarka guddiga oo furihiisu ahaa sagaal soddon iyo lix toban iyo siddeed eber eber markii loo sheegay hore u yaqaaneen kii boqolka soo tuura kii toddobaatanka soo tuura qofkii konton soo tuura qofkii toban iyo kow soo tuura shamiindadii aan codsannay koob iyo tobanka joogtay waa lasoo tuurayey ilaahay fadligiis waxaan helnay lacag shan boqol oo doolar ka badan isma lahayn caawa bilow waayo waxaan lahayn bal dadka sii wacyigeliya laakiin shan boqol iyo wax dheer ayaan helnay maanta oo jimco ahaydna masaajidada markaan ka istaagnay iyadana waxaan helnay lacag kun ka badan injineer xuseen xaaji cabdi awgaaba oo isaguna ka mid ah guddiga ayaa bulshada uga mahad celiyey sida wanaagsan ay wax ula baxeen caawa waxaa meeshaan kala kulannay arrin aad iyo aad u yaab badan arrintaasoo ah dadka qaabkay wax u bixinayeen iyo qaabkii horey oon wax u qaadi jirnay waa kala labo caawa dadkii waxaa waaye waxaanan ka filnayna aan kala kulannay waxbixin oo aad u fiican waxaa nala soo wacayay saakow iyo meel badanoo kale oo dheerdheer ee naga soo wacayay wax laga soo tuurayay alxamdulilah cayaalka yaryaraa oo wax yararkanoo tuuri jira iyo caabo waxaa soo dhacdhacay tan caawa aad ilaan umaadin subxaana wa tacaala boqol aa soo dhacayay toddobaatan konton horey ma jirin hore hal doolar laba doolar hal doolar laba doolar nus doolar ayay ahaan jireen nink uu badana shan soo tuuri jiray markii hore aan bilaabi jirnay waxyroona markii dambe kastoo dadka sii ay dib ugu noqdeen laakiin caawa waxaan leeyahay ilaahay ha barakeey dhammaan intii wax baxsatay miisaankooda xasaas allah oo qabo inta caafimaad rabtana ilahay caafimaad ha ku siiyo inta xanuunsan allah ku caafiyo inta maanta ilaahay subxaana wa tacala raxmadiisa sugaysta allah ku siiyo waxaan leeyahay kheyr badan allah idin siiyo dhammaan inta wax baxsatay sakhir ilaa kabiir isbitaalka kunye barow ayaa haatan maraya meel gebagabo ah waxaana bulshada la gudboon inay dhammaystirkiisa ka qayb qaataan
mahadsanid mahad cubeyd warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon dalka kenya waxaa kusoo badanaya dhaca ay geysanayaan ciidanka booliiska oo ku magacaaban inay ilaaliyaan bulshada iyo hantidooda laba ka mid ah ciidamada booliiska kenya ayaa lagu soo waramaya in xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyey inay dhac geysteen lacagta lagu eedeeyey inay dhaceen ayaa ah shan boqol oo kun oo shilin falkan ayay ka geysteen deegaanka juuja ee ismaamulka kiba askartan oo si gaara uga howlgalayay saldhigga booliiska ee deegaanka kamakunji ayaa wajahaya eedeynta ku aadan inay dhac geysteen weliba iyagoo awood adeegsanaya saacado kadib markii ay dhaca geysteen ayaa gacanta lagu soo dhigay labadan askari ee ka tirsan ciidamada booliiska dowladda kenya warkii subaxnimo oo saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga intaa